wakhtiga doorashada uu soo dhow awgeed ayaa inta badan maalmihii u dambeeyay haweenka soomaaliyeed waxay muhiimadda ku saareen xaquuqda boqolkiiba soddon ay ku leeyihiin kamid noqoshada xubno ka tirsan dowladda soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud u magacaabay xubno ka kooban saddex iyo toban qof oo iskugu jira rag iyo dumar kuwa oo lagu magacdaray guddiga xaqiiq raadinta qoondada boqolkiiba soddon ay ku leeyihiin dumarka waxaana arrimo ku saabsan waxqabadka guddigaasi maanta lagu soo bandhigay shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul-insaanka ee xukuumadda soomaaliya iyadoo shirkan ay ka soo qayb galeen haweenka kala yimaadeen maamul goboleedyada dalka iyo kuwa u dooda arrimaha bulshada waxaana goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha xaquuqul-insaanka ee xukuumadda soomaaliya ugu horeen waxaa madasha ka hadlay batuulo sheekh waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka guddigaas shaqadii ugu horreysay oo ay qabteen waxay ahayd inay baldaraasad ku sameeyaan waxyaabihii dhacay ee ka horreeyey doorashada hadda aan sugayno ee two thousand sixteenka inay daraasad ku sameeyaan maxaa keena haweenka inay heli waayaan kuraasta ay xaqa u leeyihiin ayagoo bulshada ugu badan iyagoo bulshada ugu daacadsan sidoo kale waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha guddiga xaqiiq raadinta qoondada boqolkiiba soddon caasho gella diiriye meesha aan u socno waa waddo dheer waa waddo qodxa badan waa waddadii ahayd sidii lagu gaari lahaa soddonkaas barsent ilaahay waxaan rajaynaynaa inaan konton gaarno laakiin way adag tahay international community-ga aan rabno inaan ugu tagno hal wax baan rabnaa inaan ugu tagno halka waxaan ugu tagno waxaa weeye shala boqolkiiba soddon markii la gaaray dadkii xagardaaciyay ayagay ahaayeen markii boqolkiiba labiiyo toban la marayay ayagay ahaayeen dadkii yiri waktigii waa dhamaaday socda socda socda dawladda hala dhiso waxaanu rabnaa maanta waxaanu maanta ka rabnaa inaanu nidhaahno shalay maanta ma aha gabdhihii waa soo jeesteen soddonka ma rabaan ugu yaraan soddon bay rabaan waxaan rabnaa inaan konton helno waxaan rabnaa inay laba noo kala caddeeyaan in ay soddonkaas sidii aan ku heli lahayn ay u saxiixeen ay ku adkaystaan oo gacan ugu siiyaan oo ay muxuu ahaay go-aanka ay guul aan ka gaarno ama inaysan sidii shalay haddii ay samaynayaan ay banaanka naga maraan ugu dambeyn waxaa soo gebagabeeyey shirka wasiirka wasaaradda haweenka iyo xaquuqul-insaanka ee xukuumadda soomaaliya saare cali samatar maanta waxaa la nimid hal cod halkaas cod oo isku midaysan ayaan la tegaynaa international community xukuumaddii odayadii kulli annagoo midaysan ayaan leenahay qaybteennii annaga sidaan ayaan u rabnaa waxaa la yidhi waddanka wuxuu u socdaa dimuqraadiyad su-aasha la isweydiinaayo mar walba in lagu soo celceliyo waxay tahay dimuqraadiyada ragga keliya dooranayso waa tuma markii la yidhaahdo dimuqraadiyad waa inay leeyihiin labada dhinacba rag iyo dumar waa aragnay annaga inaan nahay dadka dadka ugu dhibban waa aragnay caruurteena inay yihiin caruurta dadka caruurta ugu liidata dhibaatoo dhan hooyo ayay dhabar ka saartay marka wax aan raadinayno wax shaksiyan annaga ma ahee waa xalkii waddankeena